magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa lo kulan ah looga hadlayay amniga magaalada lagu qabtay kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada jowhar laamaha amniga garsoorka iyo xubno ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada degmada taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar bashiir xasan ayaa ka warbixiyey ahmiyadda kulankan iyo waxyaabihii kasoo baxay shil isugu yimid heer degmo degmada jowhar oo uu gudoominayay gudoomiyaha degmada jowhar anagoo ka hadlayna arrimaha amniga ee degmada jowhar degmada jowhar waxaa ayaa beryahan lagu dhiban yahay ciyaalka magaalada waalidiintii ciyaalkoodii inay ceshadaan way diideen dhibaatay ummadda ku haya waxaa la isla qaatay heer degmo haddii layahay in ciyaalkaas gacan adag lagu qabto cidda u timaado cunugeeda cesho weyso ee ku caddaato dhibaatada oo wado ee ka daba timaadana in iidan lagu inqaabo sababto ah waxawaaye dhibaatada uu hayo cunugeeda way garan kartaa ilmeeda way kontarooli karaan nin walba ilmihiisa waa kontarooli karaa ninka ilmihiisu ay ka fakadaan ama dhibaato ku hanoo keensado garabaan siinaynah laakiin annaga aan garabna weydiisan ilmihiisa ummadda ku soo dayo ummadda dhibaan guryaha jijibiyaan dadka dilaan waa la qabanayaa haddii la qabtayuu ka daba imaan hadduu ka daba yimaadna asiga naftiisa lagu inqaabaya haddii cunugiisa uu celi waayo ee noo keenyan inaan gacan ku siino oon la caawino oon la toosino diyaaraan u nahay laakiinse hadduu nagu fiirsado ee dhibaatada uu noogu simo waxaa guddiga degmadu isla qaatay in lagu inqaabo inqaab adag ilmahana la la xiro waalidka ka dambeeyana lagu daro haddaba waalidiintu way maqlayaan ilmo reer cesheedaano cidda cesho weysane sharciga ayaa la horgeynayaa heer degmo go-aankaasay gaareen go-aankaas in la meel mariyaa diyaar u nahay annagaa ku shaqaynayno waxaan dadka waalidiinta u sheegaynaa inay carruurtooda celiyaan waxaan helo haynaa oon warbixinna aan ku helnay in harqaamo looga tulayo dhar gaangis ay ku qoran tahay gaangis gaangis ninkainta ku qortay libaax isku sawiray funaanadi qaatay dadka dhagxaynayo maxuu naqon karaa ciyaal ware kuwa uxmay waa gaangis iyo ananka beledka mooda joogayno ama gaangisaa ka baxaayo sababtoo waxawaaye amba ananka hawsheenna gebayna saa ka baxayno marka inaan hawsheenna qabsanno iyo inaan ananka hawsheenna qabsan weyne gaangis hawshiisa qabsado ee ananka u banayna meesha gaangis ka noqdo labaday mid noqonaysaa marka gaangis iyo ananka oo ciyaal weero gaangis isu bedelay iyo ananka dagaalaa naga dhexeeyo waalidiintu ha ogaadaano cunugeedu hadduu dhigi rabto hadda masaajid u sociyey cajiimaan u diray maka yeelayno ilmaha la socda ilmineedba anagoo cunug fiican oo wadda socda ma qabsanayno magaalada jowhar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhibaatoba aan ku hayay ciyaal weero taasi oo bulshada degmadaasi ay ka sheeganayeen